الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله ودليل الاستعاذة استعاذة دليل كيدو قوله تعالى قل وحد على النبي محمد أعوذ وحن من برب الفلق الله واقع ضمبره min shari maa khalaqa waxaan ka magangalaa wuxuu abuuray shartooda wa qowluhu subxaanahu wa tacaala qul waxaad tidhaha nebi maxamedow acuudu waxaan magangalaa birabbi nnaasi dadka rabbigoodaan magangalaa maliki nnaasi ilaahi nnaasi min shari lwaswaasi alkhannaasaan ka magangalaa waxaan kusoo wada jirnay kitaabkii ahaa alusuul athalaata gaar ahaan asalkii koobaad aakhirkiisii iyo anwaacdii cibaadada ama qaybihii cibaadada waxyaabihii shiikh uu ka sheegay adiladoodii sheegitaankii la sheegayo waxaan bilaabaynaa maanta alisticaada iyo daliilkeeda alisticaada iyo daliilkeeda alisticaada waa maxay waa magangelid waay ama magangelid magangeliye dalab waay ama waa magangelid ama waa magangeliyehe dalab aa leeyahay wasku meeshi magangeliye dalab ina qofkaan magangelyo weydiisato iyo inaad magan geshaa waa isku middi marka taas waay a waxaa la yidhahdaa alisticaadatu taasaa la yidhahdaa alisticaadatu ay alab alcawni waay waa magan oo qofka magangeliyo qofka la weydiisto waay magangeliyo shayga la weydiisto waay magangeliddaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la magan galaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ama magangeliyadu aqsaamay leedahay qaybay leedahay qaybta koobaad waa in ilaahay la magan galo subxaanau wa tacaala ilaahay subxaanau wa tacaala asmaadiisa iyo isagoo magacii ilaahay in isaga daatadiisa la magan galo waay an alla la magan galo waay waxaana u daliila magangalyadaas alle subxaanau wa tacaala qowluhu subxaanau wa tacaala qul acuudu birabbi alfalaqi nabi maxamedu waxaad tidhahdaa waxaan magangalaa allihii falaqa iyo waaga dhambalay qul waxaad tidha acuudu waxaan magangalaa birabbi alfalaqi allihii falaqay waaga dhambalaan magangalaa maxaa laga magangalaa min shari maa khalaqa alla wuxuu abuuray shartoodaan ka magangalaa min shari maa kii shartiisaan ka magangalaa alle khalaqa alla u abuuray iyo qowluhu tacaala qul acuudu birabbi nnaasi labadan suuradood labada mid kastoo ka mida magangeliyo waa ilahay la magangalaa subxaana wa tacaala qul waxaad tidha acuudu waxaan magangalaa birabbi nnaasi allihii dadka rabbigooda ahaa rabbigii dadka abuuray ayaan magangalaa dadka rabbigoodaan magangalaa ilaahi naasi dadka qul acuudu birabbi naasi maliki naasi dadka allihii lahaayaan aan magangalaa ilaahi naasi dadka macbuudkoodaan magangalaa yaad ka magangeli min shari alwaswaasi alkhannaas midka dadka waswaasiya oo qulubta ka dhex gala oo shaydaanka ah oo alkhanaaska hoo gambashada badan oo haddii dikri alle iyo acuudu billaahi min ashaytaan rajiim ou maqlo carari og midka saas oo dhuumo og ayaan ilaahay ka magangalaa saas waa qaybta koowaad marka waa magangeliyo ilaahay la magan galo subxaanau wa tacaala waana cibaado waana dhowaansha alle loo dhowaado subxaanau wa tacaala qaybta labaadna waa maxay waa magangeliyo la magan galo ilaahay sifooyinkiisa sifo ka mid a sifaadka alle sifa ka midaha la magangalaa tilmaamaha alle tilmaamo ka midaha la magangalaa nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay oo dadka uu ku tarbiyeeyey muslimiinta ah hadday meel degaan meel cusub hadday degaan inay adkaar akhristaan dikrigaas maxaa muxuu ahaa la akhristo haddii meel la dego acuudu bikalimaati illaahi attaammaati min shari maa khalaqa meeshii jinni la magangeli lahaa oo awliye la magangeli lahaa sidii jaahiliyadu ay yaqaaneen ayaa nabigu yidhi calayh isalaatu wasalaam qofkiin hadduu meel meel dego yowsa jinni iyo balaayo magangeline dhibabka meeshaas dadka degan dhibabkooda iyo halaqa iyo dugaagga iyo ka magan galo ilaahay subxaanau wa tacaala sifaadkiisa markaasu wuxuu dhahaa acuudu waxaan magangelaa bikalimaatillaahi kelimaadka alleh oo attaamaati dhammaystirtiran waa qur-aanka ilaahay min shari maa khalaqa alla wuxuu abuuray shartoodaan ka magangalaa kelimaadka alleh kelimaadka alleh oo qur-aanka allah maxay yihiin ma makhluuqa mase waa sifa min sifaati illaahi sifa min sifaati illaahi wa sifa min sifaati illahi waa tilmaan tilmaamaha alla ka mid a qur-aanku iyo hadalka alle subxaanaه watacaala waa sifooyinkiisa sifo ka mida waas marka qur-aankana waa la magan galaa iyo sifooyinka alle subxaanaه watacaala waxaa ka mid ah ducadii nabigu alayه الsalaatu wasalaam uu yihi acuudu biridaaka min sakhaطika acuudu waxaan magangelaa biridaaka waxaa la magangelaa waa maxay raalli ahaanshaha alla waa raalli ahaanshahaadaan ilaahu magangelaa yaan ka magangelaa min sakhaطika caradaadaan ilaahu ka magangelaa caradaadaan ilaahu ka magangelaa marka qaybta labaad oo isticaadadu waxaa waaye waa in la magan galo sifa min sifaat illahi labadaasu laba fiifiican waayaha qaybta saddexaad waa in la magan galo jinniga ama la magan galo qof dhintay ama la magan galo qof maqan ama la magan galo qof jooga laakiin waxaa laga magan galaa ilaahay keliya uu awoodo subxaana wa tacaala intaasna qaybaa laga dhiga waxaan ihi waa in la magan galo qaybta saddexaad jinniga iyo qof dhimatay iyo qof maqan oon aaladaha casriga lagula xiriiri iyo qof nool oo xaadir ah laakiin waxaa laga magan galaa ilaahay keliya uu dadka magangelin karo afartaas qaybood magangelyadooda waxay noqdeen afartaas qaybood magangelyadoodu waa maxay shirkun waa jinni inaad magan gashaa waa shirki inaad magan gasho maaragtay qof dhintay sidoo kale inaad magan gasho qof maqan iyadana maxaad u magangeli waa inaad wax ka aaminsan tahay iyo waxaa lamida qof nool inaad ka magan gasho naarta ilaahay oo kale oo aad tidhahdo mustafa waxaan kaa magan galay naarta ilaahay mustafa waa nool yahay waana joogaa laakiin ma naar ilahi kaa magangeli karaa kaa magangeli karo shirkiya noqday ilahi subxaana wa tacala wuxuu ley waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna rijaali min aljinni fazaaduuhum rahaqa waxaa jiri jiray ragaa ilahi le subxaana wa tacala oo min alinsi ah rag insiga ka mid ah oo mushrikiin ah oo yacuuduuna birijaalin waxay magangelayaan rag oo min aljinni jinniga ka tirsan fazaaduuhum waxay u ziyaadaday jinnigii arrintaani rahaqan qooqii kibir u ziyaadaday kibir insigaan alla barakeeyey oo karaameeyey oo idin magangala oo idin tuugsaa maantoo dhan waa ku kibreen waxay qaban karaana male waana lagu gaalooba lagu gaalooba qaybta afaraad oo isticaadada maxaan ka dhigaynaa waxaan ka dhigaynaa in qofka lama wax la magangalaa ay yihiin qof nool oo xaadir ah oo jooga laakiin waxa laga magangalaa kaa magangeli karta wax laga magangalaa inay kaa magangeliday awoodaan qofku waa nool yahay waana uu joogaa shardiga saddexaad waa maxay waxa aad ka magangelayna waa u awoodaan haye qaybta saddexaad sheeg iska jir waay waxaan yidhi waa qof nool in la magan galo oo haddana hee jooga oo waxa laga magangalaa waa awoodaan wax laga magangalaa wax laga magangalaa waa u awoodaan matalan ninaa nin wuxuu tuugaa damcay inuu nin furto tuugaa damcay nin inuu furto torrey wataa nin qora wato war hebelow ninkaaga dhici hebelow ninkaaga dhici ama waa cararay ninkii qorayga wato u hoos galay ama xaruntii boliisku galay ninkaas ma laga reebi karaa tuuga mase lagama reebi karo waa laga reebi kara magangelyada marka meeshaas qofkaasu magangelay ma shirkiya mase wax iska mubaaxa waay mubaax waay marka taas mubaax waay aan ku soo celin koo waxaan idhi qaybta koowaad waa magangelya la magan galo allah subxaanahu wa tacaala waxaa u daliila qul acuudu birabbi alfaraqi iyo qul acuudu birabbi annaasi tan labaadna waa magangelya la magan galo sifa min sifaati illahi tilmaan tilmaamaha alla ka mid a waxaan u daliila acuudu bikalimaati illaahi التامات من شر ما خلق يعود برضاك من سخطك ما غانا سنة لبو قيبت سدحات wax badan soo guda gala waxa soo guda gala jini la magan galo qof dhimato la magan galo qof maqan la magan galo qof nool oo jooga oo laakiin wax laga magan gala aan awoodin oo waxa laga magan gala aan awoodin inay dadka magan galido oo la magan galo intaas oo maxay noqaya shirkii noqaaya intaas oo shirkii noqaaya qaybta afaraad ugu dambayda waa maxay in la magan galo qof nool oo joogo xaadir ah waxa laga magan galaana dadka ka magan geli karto awood u leh taasuna waxay noqonee mubaaxay noqon wax iska bannaan waay wax bannaan waay wax dhib lama dhib ma lah yaa ka soo celi kara imsaf kac yani waxa xujadu inay ogataa rabaa haye in ilaahay la- la magan galo kow qaybta koowaad waa in ilahay la magan galo ha u daliila qul acuudu xaw daliila qul acuudu birabbi alfalaqi iyo qul acuudu birabbi annaas in ila- eh, in sifaadka alle la qaybta labaad waa in sifa min sifaati illaahi la magan galo tilmaan tilmaamaha alla ka mid a ha u daliila acuudu kelmad waxaa u daliila acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaqa acuudu birdaaka iyo acuudu biridaaka min sakhatika waa xadiis labadaas qaybta saddexaad waxa waxa waaye in la magan galo jinni qaybta saddexaad waa in la magan galo jinniga iyo qof maqan iyo qof maqan
iyo qof dhimatay iyo qof dhimatay iyo qof joogto laakiin awoonin wax iyo qof joogta oo laakiin aan awoodin wax laga magangalaa inay dadka magangelido intaasu waa maxay waxa waaye shirki waa shirki waay ثم waxaa u daliila waanahu kaana rijaalu waanahu kaana waxaana qaybahaas eh, wax ka mida daliil u ah waanahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fasaaduuhum rahaqa qaybta afraad waxa waaye in qof joogto qaybta afaraad waa in la magan galo qof jooga oo nool oo nool in laga wixii qof nool oo jooga in eh, ilaahay awoodda laga magan galo waxa laga magangelaana dadka magangeli karto awood u leh taasuna waa wax iska caadi oo dhib aan lahayn axsanta jazaaka allah khayr waayahay wadaliilu listiqaatati qawluhu tacaala ودليل الاستعانة قوله تعالى أما ودليل الاستعانة قوله تعالى قل وحتى أعوذ برب الفلق حن من قال الله واجد انبلي وقوله تعالى قل أعوذ وحن من قال برب الناس الله ضدك ربي قوضا ودليل الاستغاثة استغاثة دليل كيدنا قوله تعالى وهي إذ تستقيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستقيثون ربكم واذكر حس إذ وقت تستقيثون عاد إلهي سبحانه وتعالى قرمد إذ تستقيثون قرمد كذلب إذن ربكم ربي فاستجاب لكم ألا وإذن جوابي أني ممدكم بألف من الملائكة مرد- مردفين يا مردفين وصمد أها هل كان واحد بيقول لنا الاستغاثة وحدي هذا الاستغاثة أيضا هو محي وقرقار ضرب أما قرقارسي أما قرمة ضرب قرمة ضرب قرمة قرقار في واحد وصل ماشي أها قرمة قرمة ضرب يا قرقار ضرب استغاثة لي هذا وضرب الغوث ثوال غوث قرقار إن ضرب توال waxaa u bitaasna ilaaha iskale subxaanahu watacaala ama mid qayb ka mida ilaaha iskale ee waxaan u daliila qowluhu tacaala id tattaqiituuna rabbakum fastajaaba lakum maalintii beder markii nabigu calayhi salaatu wasalaam oo gaaladii fiiriyey oo kun agteeda kun nin agtooda oo fardooleyna ay ka buuxdo si fiicanna u hubaysan hubkii waagaas jiri saxaabadiisana uu fiiriyey saxaabadu noqdeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin ay noqdeen hubkana aan nimankaas in badan ku dhammayn ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo cariiskii loo dhisay ku jiro uu ilaahay tuugay tugmadii alle waa uu ku dheeraaday ilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo kor u fiiraayo gacmaha kor uu taagayay go-iisii gadaal ka dhacay ee abubakar oo gadaashiisa joogay inta go-a garabka u saaro weli bas ilaahay subxaanahu wa tacaala waa bariday abubakara dhaha ilaha marka subxaanahu wa taala ayadan soo dejiyey ayadan alla soo dejiyey ilahay wuxuu leeyahy wadkur xus id waqti tastaqiituuna rabbakum marka nabigu waxay dhowla wax kamid ilaahay ummadda eh, haddaad intaan halaagto mar dambe lagu caabudi maayo adduunyada lagu caabudi maayo haddaad intaan halaagto intaan waa nabi maxamed iyo saxaabadii markaas la joogtay waayo haddii intaan la halaago waa carradu waa qarribneed marka saasuu lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baryihii nabi maxamed iyo saxaabadiisa isla markii uga jawaabay maxay dalbaayaan saxaaba nabi maxamed iyo saxaabadiisu gurmaday dalbaayaan gurmad xag allah waxay dalbaayaan ilahay marka gurmadkii waa keenay gurmadkii laakiin muxuu noqday malaa'iguu noqday ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wadkur xus id waqti tastaqiituuna rabbakum rabbigiin aad gurmad weydiisaydeen fastajaaba lakum ilahay uu idin ajiibay annii mumiddukum bialfin min almalaa'ikati murdifiina alla idinku ajiibay kun malag oo isdaba taalla oo seefahooda iyo waxooda wato oo qalabaysan alla idinku gargaaray subxaanahu wa tacaala sidii yaa dhacday dagaalkii waa dhacay dagaalkii markii dhacaba dadku waa iska la'ayaan Ah, nimankan waa iska la iska argo waa iska le'de mid cararay iyo mid dhintay iyo mid jabay noqdeen toddobaatanna waa laga dilay oo weliba odayaashii waaweyneed ah nimankii quraysheed toddobaatanna waa laga qafaashay waa laga qabsaday intii kalena ay cagacadaanay ku tageen magaalada marka ee waa cararaan gadaalanka soo fiirin ay carar magaalada marka ku tageen nimankii fardaha watay nimankii owta watay nimankiis lahaa magaalada madiina tegi doontaan buutada yartaa oo joogta waa ku laalugeydaan kadibna carada waxa jooga o dhan ba idinka qabsaa iyagoo isleh aasaas ku dhacda waxay malaysaayeen maahanen gurmadaa laakiin ilahay la weydiisay subxaanahu wa tacaala ilahana gurmad xaggiisa ka keena gurmadkaas muxuu noqday muxuu noqday malaa'ig ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkuna haddii ilaahay waxa iyaga uu ka rabo oo yidhi la imaada ay la yimaadaan ilahay diinta saa u gargaara dadka waxa alla uu ka rabo waa maxay inay alla u gargaaraan in tansuru llaha yansurkum waa ilahay leey gargaarka alla loo gargaaraana waa uun ilaahay jidkiisaoo la qaado waay wixii ilaahay faraa dadka oo la fartoomo wixii uu alla ka reebana laga reebtoomo intaas haddii la- lala yimaado oo diinta ilaahay lagu toosnaado dadku intay rabaan ha la ekaadeena ilaah ayaa diintiisa u hiilina mar malaa'igoo ugu hiilina waata mar waxaa lagu hiilaa dabayl kacda oo dadka dhanba qaada gaalada dhan qaada oo ciidamada alle ay ka mid taha dabayshu mar waxaa loogu hilinaa rucbi iyo argaagax qalbiga qofka lagu rido qalbigan ilaah ayaa maamula subxaana wa tacaala fulayou noqo qofku waa suuban isku dayha waa ka carara carrada dhan ilahay awooddiis waa subxaana wa tacaala gargaarada alle iyo ciidanka alle ee aad u fara badan yahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu marka aayaddu taasay ka hadle gargaarsigaas marka ilahay la gargaarsaa subxaana wa tacaala ilahay ayaa la- gargaar la weydiistaa sidoo kale midkaan gargaar wax walba ilaahay subxaana wa tacala ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen oo ilaahay hiil laga weydiistay iyo gargaar laga weydiistaa waa cibaado waana dhawaansha alla aad u dhawaahay waxaa jira qayb kale oo gargaarsiya oo gurma dalaba oo aan bannaanayn qaybtaas waa maxay dhowr maraan soo marnay isticaanadiin waa ku soo marnay baryihii waa ku soo marnay isticaadadii hadda waa ku soo marnay waa in dadka dhintay gurmad la weydiisto koo iyo dadka iyo dadka maqan ooda aalad kula xiriiray in gurmad la weydiisto iyo jinniga in gurmad la weydiisto iyo qof nool oo xaadir ah waxayse awoodin in la yidhaahdo war gurmad iga keen iga gurmo in la yidhaahdo waxaas oo dhan maxay noqonayaan shirkiyay noqonayaan laakiin in qofkaan qofka nool oo xaadirkaa wuxuu awoodo inuu kaaga gurmado la yidhahdo war iga hiili war iga gurmo in la yidhahdo maxay noqonee maxay noqonee mubaaxay noqon wax bannaan waay ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay fastaqaatahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi nabi muuse calayhi salaatu wasalaam asagoo magaalada madoo masar maraya ayaa wuxuu arkay nin qibqiya oo qoladii fircoon ah oo gumaysaa nin reer banu israa'iila nin reer waxaa gumaysaa nin yacni eh, nin qibqiya ayaa wuxuu gumaysanaa nin israa'iiliyo gumaysanaa waa qibqi asagu waa qolada fircoon waaye wuxuu gumaysanaa qolada reer boqora wuxuu gumaysanaa laakiin nin reer banu israa'iil uu gumaysanaa qolada uu ka dhashay nabi muuse calayhi salaatu wasalaam marka ilahi wuxuu yidhi fastaqaatahu aladii min shiicati nabi muuse waxaa gargaar weydiistay iyo gurmad weydiistay ninkii asaga ciddiisa ahaa oo israa'iiligii miyaa mase waa qibtigii waa Is- israa'iiligii waa yow ka gara yow iga hili leeyahay fastaqaatahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi wuxuu ka gargaar weydiisto uu yidhi iga heli midkii cadowga nabi muuse ahaa iyo nin israa'iiligaanba oo ka dhashay qibdiyiinta ka dhashay fawakasahu muusa faqadaa calayhi ilaahi subxaana wa tacala kadib feeru ku kaxshay feerka u dhintay ninkii qibdigaa feerka u dhintay feerka u dhintay waana arrinta nabi muuse sababtay inuu uga cararo masar uga cararo ee madyan uga cararo arrinta sababtay wa arrinta sababtay wa xagga ka deliishaynaa xalushahaadku xaggeen fastaqaatahu ladii min shiicatihi nabi muuse ma awooday horta inuu hiiliyo oo ninkaan u hiiliyo maxaa u daliila inuu awooday inuu ninkaan u hiiliyo dhicin saayido weliba ka dhacsho ninkii uga dilabe ninkii nafti ka baxdee ninkii la dilay ma ninkii haddana sii gumaysan karaa ma sii gumaysan karo marka qofku waxay awoodda qof inay tidhahdo war iga hiili war iga soo gumo caadiya waa ninaa laba nin iskugu tagtay markaasuu yidhi war hebelow uu yidhi hebelow labada nin iga qabo yidhi ma yeeli karaa ma waxaa leeyahay qofkaan wuxuu gargaarsaday ilaahay cidaan ahayn gaal waay maa laha maya qofkuu gargaarsaday waa joogaa oo waa waa meelida waana joogaa waana awooda in qofkaan labada nin nin ka qabto ama uun gacan ka geysto waa awoodo waayo marka waxaan nidhi ayada laftirkeedu istiqaafadu ee, midda sharciga ah nabi maxamed cale- ee- ee allah subxaana wa tacaala gargaarsiga la gargaarsadaa iyo gurma dalabka alla la gurma dalbaahi ee, waa diin taas warna ma leh laakiin in qof dhintay gurmad la weydiisto dadkaas dhinta ambiyada ilahay ma soo gelayaan hadda inaan nidhaha nabi maxamedow noo soo gurubba ka warrama shirki wey. Shirki wey. inaan awliyada kale nidhaha noo gurmana shirki waay madad yaa jaylaani maxaa laga wadaa isleedi madad yaa jaylaani yaa jaylaani soo gurma waay soo bood noo hiille naga soo gaar waay jaylaani marka soo gurmada la leeyahay xaggay soo gelay qaybihii ma ilaahayoo la ee, la weydiisto gurmaday soo gele iyo gargaar mase waxay soo gelee qaybtii mubaaxaheed oo kaleoo qof nool oo jooga wuxuu awooda in la weydiisto la- maarata laga gargaarsado mase waxay soo geli qof dhintay in la gargaarsado oo shirkiya qof dhintay in la gargaarsado soo gele oo shirkiya jaylaani iska dhaafi nabi maxamedaa soo gela calayhi salaatu wasalaam jaylaani iyo hayru jaylaani iska dhaaf jaylaani waa sheekh culamada muslimiinta ka mid ah waa bagdaadiya waa xanafiya cabdiqaadir jaylaani waa saas ee isaga iska dhaaf jaylaaniye saxaabadii nabi maxamed iska daaye nabi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan la weydiisan karin maanta gurmad la weydiisan karin aan maanta gurmad la weydiisan karin Ah. marka waxaan nidhi qofka dhintay mutlaqan iyo jinniga iyo iyo sidoo kale iyo qof nool oo joogta waxayse awoodin in laga gargaarsado dhammaantood maxay noqonayaan shirkiyay noqonaya laakiin qof nool oo joogta wax la- waxay waxay awoodda in laga gargaarsado waxay noqonaya wax iska mubaaxa waay ودليل استغاثة قوله تعالى وإذ تستقيتون ربكم واذكر حس إذ وقت تستقيتون ربكم ربكم أذكر ويدي سيدين فاستجاب لكم إلهي لو أجيبي هو كيني يالي سوستا وحن قال أنا مانتا وحلا يهدو الاستعادة دليل كده هي وحلا يهدو الاستغاثة دليل كده ما نسكاك دوين الاستعادة معناه هو محيط waa magangeliye waa magangelid waaye ama magangeliyo dalab waaye alistiqaatatuna waa maxay gargaar dalab waaye ama gurmad dalab labada waa la yidhahdaa labadana daliilkooda soo marna iyo tafsiirkeedii halkaas ka jidayna haddaadaya labadaasa maanta ku ekeeyna wallahu subxaana wa tacala calaa waclam bima tawfiiq